madaxweynaha soomaaliya iyo wafdu hogaaminayo ayaa maanta u ambabaxay wadanka suudaan madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo wafdii hogaaminayo ayaa goordhow ka duulay garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho aadan cabdulle cusmaan aadan cadde waxayna ku wajahan yihiin magaalada khartuum ee xarunta dalka suudaan wafdiga madaxweynaha soomaaliya ayaa waxaa ka mid a xubno ka tirsan golaha wasiirada baarlamaanka iyo shaqaalo ka mid a hay-adaha dowladda soomaaliya waxaana lagu wadaa in ay kulamo ay la soo qaataan madaxda waddanka suudaan xubnaha madaxweynaha soomaaliya socdaalkiisa ku heliya waxaa ka mid a wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya yuusuf garaad cumar wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha khadiijo maxamed diiriye wasiirka wasaaradda maaliyadda soomaaliya doctor cabdiraxmaan ducaale beyle iyo maareeyaha tiyaatarka magaalada muqdisho cabdidhuux yuusuf xersi iyo mas-uuliyiin kale oo shaqaalaha dowladda soomaaliya ka mid a madaxweyne farmaajo ayaa markii uu tago khartuum waxa uu kulamo uu la qaadan doonaa dhiggiisa dalka suudaan cumar xasan al bashiir iyo madaxweyne ku-xigeenka waddankaasi sidoo kale wasiirada ayaa la kulmi doona mid walba dhinaciisa waxayna ka wada hadli doonaan arrimo quseeya soomaaliya afeen u hadlay madaxtooyada suudaan ayaa sheegay in labada hogaamiye ay kulankooda xoogga ku saari doonaan xiriirka soo jireenka ah ee u dhexeeya soomaaliya iyo suudaan iyo sidii suudaan ay u taageeri lahayd waddanka soomaaliya oo soo kabanayo arrimo la xiriira waxbarashada ciidamada iyo dib u dhiska soomaaliya ayaa sidoo kale kulankaasi looga hadli doonaa saraakiil ka tirsan madaxtooyada soomaaliya ayaa sidoo kale idaacadda kulmiy waxay u xaqiijiyeen in madaxweyne farmaajo socdaalkiisa uu ku wajahan yahay dalka suudaan uu yahay booqasho qaadan doonto muddo laba maalmooda islamarkaana ay ka dhalatay casuumaad uu sameeyey madaxweynaha waddanka suudaan cumar xasan al bashiir waddanka suudaan ayaa ka mid a wadamada taageera soomaaliya tan iyo burburkii markii ay dhacday dowladdii dhexe ee soomaaliyana xoojiyey taageerada oo dalkan siiyo waxyaabaha ugu badan oo ay suudaan soomaaliya ka taageerto waxaa ka mid a dhinaca waxbarashada waxaana sanad walba dalka suudaan ka soo baxa kumanaan arday soomaaliya kuwaasoo kasoo qalin jibiyey jaamacadaha waddanka suudaan booqashada madaxweynaha soomaaliya maanta uga bilaabanayso dalka suudaan ayaa waxay kusoo beegmaysaa iyadoo madaxweyne farmaajo maalmo ka hor oo dalka dib ugu soo laabtay kadib markii sidaan oo kale laba maalmood oo ku sugnaa waddanka sacuudiga